kismaayiyo haddii aadaf madow ciidamada keentay annana kaydka nairobi yalban ka weynaynaye kadeedka adduuna qarankaga si kulule
haddii qofdaad la tago waxa uu isku daraa codad qayladhaan iyo allabari u badan sida bixiyo weybixi ilaahu ibadbaadi war meesha yaa jooga hala ee qabto iyo kuwo kale oo baqdintu ay sal u tahay ha yeeshee micnahooda in la gartaa ay adag tahay waxa uu gacmaha la goobaa geed dhagax qoray qallalan derbi iyo wixii kale ee dani ku erido nafta ayaa mararka qaar tidhaahda maadaad xoorta ama ufada biyaha la socatee qabsatid amarkana wuu qaataa ha yeeshee waxba kuma dheefo waana halka soomaalidu ka tiraa nindaad qaaday xumbe cuskay iminka madaxweynaha kenya uhuru kenyatta warkiisa waxaan odhanayaa waa nindaad qaaday xumbe cuskay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa daadinaysa dhiigga kirishtaanka kenya xaalkuna wuxuu marayaa in qabiilka kukunyo ee uhura kenyatta ku aftirsado dhiigoodu sidii xareed u galaclaynayo mabakatone iyo deegaan u dhow oo laamu ay wada hoos tagaan sheegashada mujaahidiinta ee ah in hawshaas iyagu ay fuliyeen ka sokow dadka deegaanka iyo saraakiisha kale ee maamulkiisa ayaa qiray in ficilka dadka geystay ay al-shabaab ahaayeen gulna waxaa la yidhi waxa u fiican tii cadowgaagu kuu marag furo iyadoo laga dhowrayo weero ama erayo ku wajahan al-shabaab oo miisaan siyaasadeed leh iyo go-aanada dhacdooyinkan uu ka qaadanayo ayuu madaxweyne uhuro fallaarta u ganay kana buskiciyey meel aan ahayn halkii laga filayey si uu u weeqo taageerada shacabka uu ku dhex leeyahay mucaaradku uguna yeelo cadow si cadaadisku asiga uga dabco ayuu ku hadlay war ama kaag abuuray oo ah in siyaasiyiin kenyaati ah falkan ay ka dambeeyaan ma jirto cid warkiisa rumaysatay waxaana loo arkay dacaayad taag daran iyo habar dhali weyday aleelo ku waalatay dadka qaar waxay yidhaahdeen arrinkani ma ahan mid caqli fayow ka soo fulay oo wuxuu u hadlay sidii nin waalan ama iminka tubtii miirla-aanta cagta saari raba uhuro ma ahan nin yaqaan sida loo kaxeeyo doonta siyaasadda taas ayaana keenaysa in uu saaxiibadiis kale ee ay kirishtaanka qaarkood yihiin uu ku tilmaamo in ay ka mas-uul ahaayeen laynta bulshadii deegaan xeebeedka saq dhexe iyagoo warmoog ah dhegta dhiigga loogu daray inkastoo kenya diyaarado iyo ciidamo fara badan oo jaakadaha la isugu sheekeeyo in rasaasta looga gaashaamo kara wata soo dhooftay goobaha mushkuladu ka dhacday haddana kirishtaanka deegaanadaas ku nool waxa ay sheegayaan in kalsoonidu ka luntay iminkana aanay rajo qabin laakiin naftu weli ku jirto warbaahinta gaaladu waxa ay qari waayeen khasaaraha kenya gaaray waxaanay daboolka ka qaadeen xaqiiqada iyagoo sheegaya in weerarkii koowaad ee mabakatoni ka dhacay ay ku dhinteen kontomeeye qof xataa waxay qirayaan in ujeeddada ragga weerarka qaaday aanay ahayn waxyeelaynta dadka muslimiinta ah oo deegaanka wax uga nool inkasta oo laga badan yahay
waardiyihii kaalintaasi shidaalka ayaa u soo baxay raggaasi waxa aan maqlaynay iyagoo la hadlaya oo leh adigu maxaa tahay waxa uuna ugu jawaabay waxaan ahay waardiye waxay u sheegeen inay doonayaan inay dhismahaasi iyo gawaarida halkaasi taallay oo uu ku jiray baskayga ay gubaan mid ka mida dableydaasi ayaa yidhi ha gubina waayo waxaa leh qof muslina oo naga tirsan kadib waxay waardiyihii weyddiiyeen inuu muslim yahay iyo in kale markuu caddeeyey inuu muslim yahayna waxa ay su'aalo ka weyddiiyeen diinta islaamka waa uuna ka jawaabay waxayna ku yidhaahdeen waad nasiib badan tahay kadib waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaan ku tusinno sida aan howlgalladayada u fulinno oo waxa ay toogteen qof watay mooto kadibna qoorta ayay ka jareen meydkiisana waxay uga tageen waddada dad kale ayay sidaa oo kale u dileen oo waxa ay gaarayeen ilaa iyo saddex qof wakhtigooda ayay si fiican u qaateen oo waxa aan maqlayay iyaga oo ku hadlaya af sawaaxili iyo af soomaali oo waxaan maqlayay waryaa waryaa waa kelmad aan horay u maqli jiray oo aan igu cusbayn waxa ay wateen tiro gawaari ah oo waxaan moodaynay in booliiska ay u yimaadeen inay weerarkaasi ka jawaabaan markaan madaxa kor u qaadno oo aan doonaynay inaan halkaasi isaga tagno waxaan maqlaynay dhawaqa rasaasta oo dhinacyo badan ka dhacaysa marka waxay ahaayeen dabley badan dhulkaas waxaa ku noolaa muslimiin laakiin uhuuro aabihii ahaana madaxweynihii koowaad ee kenya kirishtaan jufadiisa ah kuwaas oo gobollada dhexe ee kenya uu ka keenay muslimiintina badankood waa la barakiciyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay sheegtay in dalka kenya ay ka dhigtay goob dagaal shuruudda ay nabadgelyada kenya ku xidhaysana waxa ay tahay in ciidamadeeda ku dhowaad saddex sano duulaanka soomaaliya ku joogaa ka baxaan haddii kale wixii hore ay qarsan noqonayaan marka loo eego waxa ay qorshaynayso kooxdii ugu horraysoo yar baad karaxsanaysane kumanaan kaloo dihinna way idin kor joogane kalimaha shidaalka xigiyo kab dhaqalahaye kadeedka adduuna qara kaga sii kuruule kibirkiyo isweynaynta waa lagu kadsoomaye kaaraha haddaad egtay iyo migagad kicisay karaasho farakaysto allah ka shanba helaaye
uhuru waxa uu ka dhigan yahay nin geed dheer dusha uga saaran in uu midho ka gurto ha yeeshee kuwii maalmihii tegay uu faraqa ku shubanayay daadasho ku bilaabatay kuna socoto tan iyo markii uu gunta geedka cagta soo saaray waxaan uga jeedaa in kastoo aanu ahayn madaxweynihii weerarka jubbooyinka iyo geda in lagu qabsado qorshaha ah keenay oo mawai kibaki arrintaas uu lahaa haddana waa ninka in uu xaqiijiyo ka midho dhalinta qodobkaas isku dayaya waxaa hor yaalla sawir qariiradeed muujinaya kenya oo geda iyo jubbooyinku ay ku jiraan laakiin xaqiiqadu geesta kale waxay u muuqataa in dhul badan oo kenya ka mid ahaa meesha uu ka bixi doono sida dhulxeebeedka mombaaso ay ka mid tahay ee muslimiinta laga xoogay waxaa kale oo jira dad badan oo soomaalida kenya gumaysato ka mid ahaa kuwaas oo qaba rajo ah in iminka ay haystaan fursaddii ay gumaysiga isaga kici lahaayeen ragga embakatoni weerarka ku qaaday iyo kuwo kale oo weeraro horay uga fuliyey dhulka soomaalida ee kenya gumaysato waxaa qasab ah inay ku jiraan kuwa dhalasho ahaan ka soo jeeda deegaanadaas oo dadka iyo dhulka kala yaqaan waxbadse waxbeel bay leedahay hungurina wixii ka weynu waa jeexaane kirishtaanka kenya hamigiisa dhulballaarsiga ah waxaa iminka ka qoto dheer kan muslimiinta ee ah ugu yaraan in ay ka xoroobaan gaalada haddii aanayba kenya oo idil shareecada islaamka in ay ku xukumaan maalin u hirgelin weerarkii dhismaha westigate ee magaalada nairobi sanadkii tegay lagu qaaday oo tiro aad u badan mujaahidiintu ay ku dileen ha yeeshee kenya ay qiran tahay in lixdan iyo toddoba ay ku weysay waxaa soo labeeya midka iminka deegaanada xeebta ku yaal laga fuliyey marka loo eego khasaaraha dhimashada mid ka mida weeraradii ka dhacay magaalooyinka xeebta ku yaalla waxaa ku dhintay in ka badan konton mid kalena waxaa lagu dilay labaatameeyo kale tiradaas ayaa waxa ay noqonaysaa toddobaatan amaba in ka badan kenya iminka waxa ay ka dhigan tahay ruux xididada aroorayaasha iyo halbowlayaasha la jaray oo dhiigu qulqulayo dhakhtar la tacaali yaqaana aanu la joogin farriintii ugu wanaagsanayd kenya waxaa sanadkii laba kun koo iyo tobankii u diray afhayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere markii ciidamadeedu ay soo galeen gudaha soomaaliya waxaana wacnayd in taladaas ay qaadato warkiisu wuxuu ahaa in dagaal ay dhibaato ka dhexlayso wuxuu ka dhignaa macalin cashar u sharaxaya laakiin taladiisa ma aysan qaadan maantana kenya waxaa ka jira wax kasta oo uu digniin ka bixinayay waxaa faraha ka baxay amnigii waxaa kala cararay dalxiisayaashii waxaa dhacay qaraxyo aan la xisaabi karin waxaa la dilay kenyaan badan oo askar iyo muwaadiniin kaleba ka koobnaa kaaga darane ma muuqato rajo la xiriirta xalka gaaridda arrintan haddii aynu nahay xaraka soal mujaahidiin dowladda kiniya dagaalka iyo colaadda aad sheegteen in dhulkeenna aad ku soo qaadaysaan marka hore ma ka fakarteen cawaaqibtiisa ka imaanaysa ma taqaanaa natiijooyinka dagaalka runtii waxaan leenahay innagaa idinkaga aqoon badan dagaalka waxaynu nahay dad weligood ku soo jiray la halganka dawlado badan oo idinka ka hor nagu soo xadgudbay waxaan leenahay dagaal haddii aydaan aqoon dagaal waa dhiig dagaal waa burbur dagaal waa hantibeel dagaal waa barakac waa daaraha dhaadheer ee aad ku fantaan oo dhulka ka hoos mara dhaqaalahoo burbura waa ammaankiina oo isu bedela nolol cabsi iyo argagax badan waa dalxiiska oo ah meelaha aad ku tiirsan tihiin oo meesha ka baxa waxaan leenahay adinkoo intaas ka fekeray miyaa dagaalkeena doon doorateen uma malaynayno aqoon-yahanada kenya inay haa oran doonaan haddii sidaa aad tiraahdeen xeerka qolada gaalada lagu magacaabo qaramada midoobay qodobkiisa aad ku sheegteen koob iyo konton uu idin ogolaanayo inaad ku xadgudubtaan dhulkeenna muslimka ah dhiiggeenna iyo sharafkeenna annaguna ilaahay jalla wacalaa kitaabkiisa aayadda boqol sagaashan iyo afaraad ee suurat lbaqara ayaa waxay noo ogolaanaysaa inta aad noo geysataan oo kaleeto in la idin geyso ilaahay jalla wacala wuxuu leeyahay alshahru alxaraamu bishahri alxaraam waalxurumaatu qisaas faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimithli ma ictadaa calaykum waxaan leenahay ka fiirsada xadgudubyada aad ku soo samaynaysaan dhulkeenna muslimka ah waxaadna dib u eegtaan dadkii idinka horreeyey adinka ee nagu soo xadgudbay wixii ay ka dhaxleen xadgudubkoodii musafeeriga uganda weydiiya waxaa shacabkiisu uu ka ugu soo jiiday dhibaatooyinkii ku dhacay kow iyo tobankii juulaay sanadkii hore taasi waxay jawaab sharci ah oo cadaalada u ahayd gumaadka ay dhulkeena ka geyseen ciidamada uganda madaxweynaha kenya hamigiisa guracan ayaa u muuqda mid haadaan ka sii ridaya asaga iyo qarankiisa waxaana la wada dhowrayaa dhiigbaxa kenya iyo dhimar la-aanta uhuro waxa laga dhaxli doono sida weynaheen sheegada oo diintu ay warisay nin ilaah wakiishoo kufriga waayabadan laayay webiyaal jannaah iyo nimcaa laga warabshaaye walaalaha dagaalamahayow cadowga weeteeya walaalaha dagaalamahayow cadowga weeteeya wayrixiyo col haddaad qabtaan waada xugu sheega wadiyo geeri waa loo dhashay ee wiiqa cududiisa waddankooda ugu duula oo ha wanaag falina wahabkiyo dhufayskay qoteen weeraroo dumiya waagii baryaba toogta oo waranka deeqsiiya hadba qarax ku weegaara oo wiiqda kaga gooya ilaa ay waddada qaadayaan waafi ugu duulaa afartaa waalaydii murtida waadigii gabaydheh waa yeel tuxuusoo qoriyo hadalla waaweyn dheh ujeedada halkii aan u waday weer dardaaranaa dheh allahayow adaa waaxidoo weliyahoo weyne adigaan walaal kula dhashiyo warasa kuu joogin oo aan wax waarida lahayn wehelna doonayne allahayow jahaad baan wadnaa wadar ahaanteene allow diinta wehelkeeda iyo waardiyaan nahaye allahayow kufaar weeraraa wiigbaqaar imaane allahayow kuwaan weelduunoo gaalaad u wataane allahayow warjeef gaaladan nagu walaahowday oo guul walaalaha kansi iyo walaayaadka oo guul walaalaha kansi iyo walaayaadka